الرحمن الرحيم وفي قلع السن إلي فجنتيسي قصاص قصاص أيا كجرتو كسوغا لا في كسرها جبنتيدي أيض ميا أو مرحة أو شيخ لا يهي إلي عبي لا فجيو قصاص أيا كجرتو قفكي سنوى لغا فجنون hadduu qof ili ka fujiyo kaa kiisii ayuunbaa laga fujinayaa wasinna bisinni baa ilahayd iligii iligii ayaa loo qisaasaya loo qabanaya laakiin masalan haddii iligaa dee qofku uu tuuray iliga ama nafcigeedii uu buray waha ama nuqsaani ay ku jirto dee qofkii markaa jiray xukuumo mooyaane loo qisaasi maayo ee waa markaa uu ilig caadiya uu yahay laa fii kasriha walaa qisaasa fii kasriha laakiin jabkeeda qisaasi may ahaanin oo haddii masalan la jebiyo la odhan maayo qofkiina intii leeg ha laga jebiyo xayale waxaynu soo tilmaannay dee inuu qowlka asaxi yahay inaan qisaasi waajibayn in lafaha marka la jebiyo oo waxay leeyihiin waxaan suurtagal ahayn dee mumaasale iyo leekaansha in la sameeyo oo intii uu qofku jebiyo in laga jebiyo ayaan suurtagelayn bay idhahan waxayse yidhahdeen hadday suurtagal tahay masalan in intii uu jebiyey un laga jebin karo waa waajibayaa maxaa yeelay iligu dee waa laf dhinac walba ka muuqato lafaha kale way qarsoon yihiin iligu isagu waa laf dhinac walba ka muuqata bay yidhahdeen dadka ilkaha ku shaqada lihina dee qalab ayay leeyihiin ama aalooyin aada u af badan oo ay ku jiraan markaa iyadu lafihii kale la mid maahay hadday taasi suurtagal tahay waa la qisaasayaa bay yidhahdeen sida dee xadiidkii bukhaari ba ku sugnaatay anas ibnu nadar in walaashii rubayacay jebisay gabadh reer ansaara ayay ka jebisay ilig markaasay yidhahdeen war mushkhaayadaanu idi siinne naga cafiyo oo inantan iyana yaan iligga laga jebinin rasuulka ayay dabeedna isula yimaado rasuulka qisaas buu amray wuxuu hi iyadana rubayacna intii ay jebisay in leeka laga jebiyo waa kii anas dabeed lahaa waxaa la jebinayaa dee dhooshiina daarubayac baa la jebinayaa yaa rasuul allah ilaahay xaqa kuu soo saartaan ku dhaartay inaan la jebinayn bu rasuulku kama dhegaysanin wuxuu uhi kitaabullahi alqisaas kitaabka ilaahay baa anasow qisaastan sharciyeeyey lagaa dhegaysan maayo waxaad sheegaysa dabeedna sidii ayay ku raali noqdeen qoladiina way cafiyeen dabeedoo lagama jebinin walow qaraca hadduu fujiyo sinna sagiirin mid yaroo lam yudkara an ilka dhacsanin falaa damaana fi lxaali hadda magdhow ma jiro ee fain jaa hadduu yimaado waktu nabaatiha waktigay soo bixilay oo sidee lagu garayaa bi-aan saqadad waa inay dhacday albawaaqii kuwii kale ee soo hadhay wacudna oo aanay soo noqdaan duulaha iyada la-aanteedii wa qaala ahlulbasari dadka aqoonta ulihina waxay dhaheen fasidalmanbatu meeshii ay ka soo baxaysay baa xumaatay wajaba alqisaasu qisaas ayaa waajibaya walaa yustawfaa lahu fii sikarihi inta uu yar yahayna loo oofin maayo ee walow qaraca hadduu jebiyo sina mahqurin midilka dhacsaday iligii uu jebiyo fa nabatad waa usoo baxday lam yasqud alqisaasu ma dhacayo filadari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii uu fujiyo shaksi ayaa wuxuu fujiyey mid yar oo aan weli ilka dhacsan lam yuhqar macnaha aanay ilkihiisi dhicin ilkiha dhaca ee intay soo baxaan dhaca marka uu yar yahay qofku aan ilkihiisaa uga dhicin wada dhacaanhore soo baxdunbaa dhacda ilig mid yar oo aan ilka dhacsanin ayuu riday falaa damaana fil xaali hadda magdhow ma leh oo qisaas iyo diyo toona lagu magdhabi maayo maxaa yeelay dee inuu itlaafiyey ama dilay ayaan weli xaqiiqoobin maxaa yeelay sida badan way soo baxdaa markaa timahoo kaleo ayuunbay la mid tahay haddaba wuxuu sheekhu yidhi hadda qisaas iyo diyatoona male waa la sugi fa in jaa waktu nabaatiha haddii uu yimaado haddaba waktigii ay soo bixi lahaayeen waktigii markay iskoodu dhacaan ay soo bixi lahaayeen baa la gaadhay oo waa maxay bi-aan saqadati lbawaaqi waxa dhacay kuwii kale kaa la riday mooyaane kuwii kalea carruurnimadii u dhacay oo daatay waa cudna waana soo noqdeenoo way soo baxeen duunahaa duuna almaqluuca tii ayada la riday may soo bixin ee kuwii kale intay iskood u dhaceen ayay iskood haddana u soo baxeen ayadiina way ka hadhay wa qaala ahlu lbasar ahlu lkhibra dadkii aqoonta u lahaa masalan laba dhaktar oo aqoon u labaa wa eegay waxaa lihi fasda almanbad meeshii way fasahaaday oo way fadaadowdayoo lama filaya in meesha idin ka soo baxo wajabal qisaasu qisaas ayaa waajibaya maxaa yeelay soo noqodkeeda ayaa xilligaa laga quustay walaa yustawfaa low ka yarna loo oofin maayo fii siqarihi fii siqarihi intuu yar yahayna loo oofin maaye qaangaarkiisaa lala sugi siuu isagu u oofsado maxaa yeelay qisaastan waxaa loo jideeyey qofku inuu ku shaafimo ayaa loo jideeyey dee mar hadduu yaryihiina waxba kama oga sida fasalka haddaba waa inooga iman doonta haddii masalan haddaba waxaanu sheekhu inoo sheegin hadday soo baxdo iyadoo saliimo ah dad qabta ayay soo baxday qisaas iyo diyo toona ninkii laguma laha haddii masalan ay ilkii kale ka gaabato ama ay madoobaato ama ay weecato oy silanaato si caadiya aanay usoo bixin xukuumaa markaa ka sugmaysa xukuuma allaa ka sugmaysa walow qalaca sina makuurin buu yihi hadduu fujiyo sina makuuri midilka dhacsaday ayaa masala fool dee ka dhacay oo usoo baxay oo weyn ayuu yidhi fa nabatat ilaahay amarkiisa isla dhowr cishaba intaan ninkiiba la qisaasin aan lasoo qabanin ayaabay usoo baxdayba ilig baaba ka soo cad meeshii waaba la eego fool dhamaystiran buu noqday lam yasqud ilqisaasu qisaaskii ma dhacayo filadaale haddaan qaban oo waxay leeyihiin soo noqodkani waa nimco ilaahay xaggiisa ka timi ee caadadu dee kumay duleelin in ay iligu intuu markaa carruurnimo mar kale inuu dhaco dee dad soo baxo caad ahaan kumay duleelin waa nimco ilaahay ninkan siiyey dee waa jaa'ifadaa isqabsatay iyo nabarkaa bogsaday iyo ayuunbuu la mid yahay adhar baynu nee haaniga adharka horjeeda wuxuu leeyahay maya qisaaskii waa dhacayaa sidii kii yaraan ee iligii soo noqday leanna waxay leeyiin waxaan soo noqday dee kii hore halkiisa ayuu taagan yahi oo ka-anama aanu ka dhicin oo kalunbaa laga soo qaadaya kollaybana la sugi maaye ninkii weenaayiriga laga riday imkaba inuu qisaasta ama mushqaayadiisii qaato ayuu leeyahay walow naqasad hadday nusqaantay yaduhu gacantiisu usbuucan far ayay nuqsaantay faqadaca markaasaa wuxuu jaray kaamilatan mid dhammaystiran udica waa la jari wa calayhi waxaana lagu leeyahay arshu usbuucin far arshigeed iyo magteed baa lagu leeyahay waxa uu sheekhu leeyahay nin baa gacantiisa waxaa ka maqnayd far masalan faryarada ayaa ka go'nayd faqadaca yaddan kaamilatan asaabicaha wuxuu jaray dabeed gacanay faraheedii shanteediiba qabta gacan shanteediiba qabta ayuu jaray markaa ninkan majniyu calayhigaahi lababa wuu leeyahy inuu arshiga sii qaato magtiisa u qaato hadduu doonana wuxuu jarayaa qadaca yadda aljaani ninkii jaaniga ahaa gacantiisii buu jarayaa gacantaa uu jaray markaa far baa ka maqan isagiina shan farood baa laga jaray isagiina afar farood unbuu goose far baa markaa ka maqan wa calayhi waxaa lagu leeyahy kii jaaniga ahaa ila isu afar unbuu lahaa oo laga jaray shan in laga jaraabaana la doonayay mid shanaadoo laga jaraana ma jirto waxaa guudkiisa ahday arshu usbuucin far mushqaayadeed baa lagu leeyahay tobankii farta ayaa lagu leeyahy maxaa yeele ninkan dee far baa ka maqan oo laga jaray qisaasteediina ma oofsanin arshigeedii buu yeelanaya markaa walow qadaca hadduu jaro kaamilun baa naaqisatan jaray fa in shaca almaqduucu kala jaray hadduu doono akhada diyata asaabicihi alarbac buu qaadan wa in shaa hadduu alqadxa wuu guran wal asaxu asaxna waxa ana xukuumata manaabitiina meelahay ka baxaan xukuumadooda tajibu waa waajibaysaa in la qada hadduu guray laa in akhada diyatun hadduu qaatay maya wa annahu yajibu waxaana waajibaya fi lxaalayni labada xaalada xukuumatu khumusi lkafi kafka oo shan loo qaybiyey xukuumadii baa waajibaysa waxau sheekhu leeyahi waa masaladii hore cagsigeede hadduu jaro kaamilun nin ay gacmihii gacantiisa ay faru u dhan yihiin ayaa wuxuu jaray naaqisatan usbuucan dheh miaal ahaan misaalkeenna miday fari ka maqan tahay ayuu jaray misaalkani wuxuu ahaa ka hore wuxuu ahaa ka wax jaraya jaaniga ahaabaa far la'aa iminka majnuu calayhigabaa far la oo jaanigu isaga gacantiisu kan waxyeelo qabo way dhammaystiran tahay oo shantii faroodba way leedahay laakiin kan uu majnuu calayhigu waxyeelaye ayaa isaga fari ka maqan tahay walow qadaca kaamilun mid ay u dhammaystiran tahay gacantiisu ayaa naaqisatan usbuucan mid farla ayuu jaray bal haddaba eego fa in shaca almaqduucu kan laga jaray hadduu doono akhada diyata asaabicihi alarbac farihiisa afarta ah farihiisa afarta ah ee laga gooyey magtoodii buu qaadan walaasoo afartan hadduu nin ahaa dee u qaadanayaa akhada diyata asaabici alarbac ilaa afar un baa isaga laga jaro midi waatan kasii maqnayde wa in shaa alla qata hadduu doonana wuu goosan afartay ahaayeen hadday masalan faryaradu isaga ka maqnayd dee taa gucigda iyo fardhexada iyo murdisada iyo suulka afartaasu goosan wal asax buu idhi haddaba asax waxa weeye ana xukuumata manaabithinna meelaha ay ka baxeen ee ay ku yaalaan xukuumadeydii tajibu waa waajibaysaa in la qata hadduu gurtay hadduu goostay afarta farood meelihii ay ku yaaleen baa xukuumadoodii waajibaysaa isaga sow kafkii oo dhan gacantii oo dhan lama wada jarin marka uu isagu afartii farood uun goosto far walibaan halkii mambadkeeda ahaa ilaa kafka ay ka gelayso ayuu xukuumadeedii qaadanayaa waayo isaga intani way ka maqantahay isna intaasunbuu goostay hore isna ilaa kafkaa ka maqan isna intaa horunbuu goostay walasax ana xukuumata manaabitihinna afartaa farood ee uu jaray meelahay ka baxayeen xukuumada tajiibaa waajiha in la qada hadduu goosto laa in akhada diyatahuna hadduu magtooda laakiin qaato ayada xukuuma uma waajibayso ee xukuumadu magtaasunbay gudagelaysaa waayo intaa hore isku kontonhayd markaa hadduu masalan dee afartan uu qaato afartanku intaasunbuu wada noqonayaa waa intaa kafkao dhan buu afartanku wada noqonayaa oo markan uu diyada qaatay waxaa leeyahay xukuumadu diyaday gudagelaysaayoo dee waa isku jinsi laakiin qisaasta isku jinsi maaha qisaasta lama raacin karo isku jinsi baanay ahayn waxaa kaluu sheekhu uhi wa annahu alasax annahu yajibu fi lxaalayn labada xaalaba waxaa waajibayaa xukuumatu khumusi lkafi kafka oo shan loo qaybiyey xukuumadii baa waajibaysaa marka uu qaato diyada afarta farood diyadooda markuu qaato iyo markuu afartii farood uu goosto waxaa kaloo u raacaysaa kafkii oo shan loo qaybiyey xukuumadiisa oo taasina halkay ka soo baxaysaa waxay ka soo baxaysaa waa fartii go-nayd muqaabilkeedii fartii go-nayd muqaabilkeedii weeye isaga sow masalan kaba soo qaad faryaradaa go-nayd marka isaga faryaradu ka sii maqnayd waxaanu idhahay hadduu doono afartaa ha saddexdaa faroodee kale iyo suulka ha goosto mid walbana mambadkeedii halay ka baxaysay xukuumadeedii ha qaato hadduu doonana dee magtoodii un ha wada qaato haddaba markuu magteeda qaato iyo marka uu goosto mar kastaba waxaa ka maqan faryarada intii ay mambadkeedu ayay ka baxaysay ayaa mar kastaba ka maqan ila isaga intaasi way ka maqantaho waa laga gooye intaas isaga way ka maqan tahay waxaanuu qaadanayo waxay idha ama afartan farood unbuu goosanayey ama afartan farood iyo halay ka baxaan unbuu magtooda qaadanayey laakiin faryaradaas oo isaga dee intii kafka ay kulahayd ay ku taallay oo laga jaray intaasaanu midnaba waxba u qaadanin markaa intaasaa xukuumata khumusilkafidu ay ka soo baxaysaa kutubta qaarkood sida rawdaha oo kale xukuuma khumusu xukuumatilkaf ayay odhanayaanoo sidaas sax bay leeyihin xukuuma kafkii oo la xukuumeeyey khumuskii xukuumadii baa lasii khumusaynaya shan meelood laga dhigaya marka halkaa ay nusakha muqniga iyo ay iska wada raacayaan iyo kutubta wahuwa maa yuqaabilu manbata usbucihi albaaqiya albaaqiyadaasi ereygaasi waa qalad albaaqiya bimacna alfaa'ita ayaa looga jeeda tii maqnayd ayay manbadkeedii qaabilaysaa dumarka khumusul kafigaasi waa maa yuqaabilu manbata asbucihi albaaqiya alfaa'ita macnaha maqnaydii meesha ka tagtay saa weyn loo fahma walow qadaca hadduu jaro kafan buu jaray oo bilaa asaabica fara la'aan ah falaa qisaasa qisaasi ma jirto ilaa an takuuna kafu milahaa inay tahay mooyaane waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu jaray gacan midig oo bilaa fara ah nin a shantii faroodba ka maqan yihiin laakiin intaa yare hore baabacada una u joogto oo uu xiskaga qabqabsadaa ayuu u xisti falaa qisaasa qisaas ma jirto oo ninkii jaanigaha laba qisaas ilaa an takuuna kafu milaha miluha dee in isaga lafdiisaba kafkiisu uu sidaa yahay mooyaane gacantiisa mid isagala hortay bilaa faratay dee waa lasu qisaaso waa waa laba gumudo waa isku midon markaa walow qataca hadduu jaro faaqidul asaabici mid faraha waaye baa kaamil ahaa jaray qataca kafahu buu jaray waakhada diyatal asaabicina wuu qaadan waxau sheekhu leeyahay ninaan xabad fara lagu ogeyn ayaa mid ay farahiisi u dhan yihiin jaray qadaca wuxuu jari kafow kaa kafkiisa ayuu jari waakhada diyatal asaabici faraha diyadoodana wuu qaadanaya farahan aanu waxba u absanin ilaa farihii way kaba sii maqnayn ninkana gacan dhammaystiran baa laga jaray markaa wuxuu intuu intan gumudkan yaraa soo hadhay intuu jaro ayuu waakhada diyatal asaabici faraha diyadoodana qaadanaya maxayla iyaga muqaabil ahaantooda waxba umuu qaadan walow shalada hadday qallasho usbucaaw labadiisa farood faqadaca yadan kaamilatan gacan dhamaystiran buu taray jaray fa in shaa hadduu duna laqada wuxuu goosanayaa ahalaaa saddexaa saliimata ee nabad qaba waakhada diyata usbuucaynna wuu qaadan wa in shaa hadduu duna laqadaca yadahu wuu jari oo waqanica bihaa wuu ku qancaya waxaa markay sheekhu leeyihin hadday nin laba farood qalladaan labaa shalal ku dhacay un laabmaynoo shaqaynayn faqadaca yadan kaamila wuxuu jaray gacan dhamaystiran fa in shaa hadduu doono ninka majniyu calayhigaahi ninkan waxyeelada loo geystay dee shanta farood ee shaqaynaya laga jaray kii ka jarayna saddex cunubad qabaan labana ka dhinteen laqada wuxuu goyn oo guran ahalaaa saliima saddexda bad qaba ayuu guran waa farihiisii bay u simantay waa khada diyat usbucayn laba faroodna megtoodu qaadanaya ile labadana shalalkaa isagu goosan maayo xayla xaqiisii oo dhammaystiran ayaanu qaadanayna weliba saddexdaa uu goostayna halaaatu akhmaasi xukuumati lkaf kafkii oo shan loo qaybiyo xukuumadii kafka oo shan loo qaybiy saddexdii buu qaadanaya oo dee saddexdaa uu goostay manaabidoodii ah wayshaa hadduu doonana qadaciyadahu gacanta ayuu jaray waa qanica biha wuu ku qancaya hadduu doonana intuu gacanta oo dhan wada jaro ayuunbay labadaa shaalkiina iska raaciyo wax kalena dalbi maayo hal hadday gacantiisuba shalla ahaan lahayd dee wax kale ma muteen barhkeedna waa la simid baa la leeyay faslun fi ikhtilaafi waliyidami waaljaani halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa ninkii dhiigga sheeganaya weliga dhiigga ahaa iyo kii waxyeelada geysta oo iskhilaafo oo wax isku qabta qadda idaa qadda marka uu dilo ama laba u kala jaraba dheh malfuufan mid mare lagu duuduubay oo wazacama uu sheegtay mawtahu inuu dhintay sudiqal weliyu baa loo rumeeyen biyamiinihi fil adhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay nin baa soo cararay oo shaksi halkanoo mare lagu duuduubay ayuunbuu xabad ku dhuftay amaba seefunbuu laba ugu kala jaray dee waa la soo qabtay wazacama wuxuu dabeedna sheegtay ninkan wax dilay mawtahu anigu mayd baan dilay buu he mayd maxaa dee xeerkiisu noqonaya ama xaqiisu noqonaya inu mayd meesha ku duuduuban ayaan dilay weligina wuxu uhi maya wuu hurday wuu hurdayoo isagaa dilay halkaasaa la isku qabtay sudiqal weliyu weliga ayaa biyamiinihi loogu rumay weliguun baa la odhan dhaara inuu noolaa fil athari haddaan qabanno walow yacni dee haba sidii macnaha maryo cadcad oo sidii hay-ad kafane kafaneed oo kale haba u duuduubnaaday bay leeyihin maxaa yidhaha asalku dee waxa weeye inuu qofka nolosh nolol baa lagu ogay noloshiisu baaqi tahay taa waxay ka dhigan tahay uun dee qofuu muslimku ogaa qofka dilay ee yidhaahda murtad buu noqday adhar baynee aanigu wuxuu leeyahay jaaniga ayaa loo rumaynaya asalku waa in dimadiisu ay beri tahay buu leeyahay ninkan inay dimadiisu beri tahay weeyaane yaynaan saarin qolaa waxay dhaheen waaraan kala saarno oo dee ninkani hadduu he sidii macno kafaneed oo kale uu duuduubnaa oo dee dhinac walba uu ka xidhnaayo oo dhexda uu ka xidhnaayo dee qofna xashkii la saarayo kale u ahaana dee aynu u rumayno jaaniga dee hadduu masala ninku mare un iska hilaabnaana dee aynu weligii u rumayno qawlna saas u kala farqiyey walow qadaca hadduu jaro darafan xumin buu jaray wazacama wuxuu sheegtay naqsahu inuu nuuqsaan lahaa falmadhabu madhab waxa weeye tasdiiquhu in loo rumaynayo kaa jaanigaa in ankara hadduu dido asla salaamati nabadqabka asalkiisa hadduu inkiro fii cudwin daahirin xubin muuqda wailaa falaa haddii kala maya waxau sheeku leeyahay hadduu jaro darafan xubin buu jaray gacan buu jaray log buu jaray wazacama wuxuu sheegtay ninkii jaaniga ahaa inuu nuqsaan leeyahay wuxuuhi gacantanibaa markeeda horeba bila awood bay ahayd oo shalalbay kii jaanigana wuxuuhi maya wax alle kii majniyu caleyga waxyeelada loo geystayna wuxuuhi may wax alle yaaliyo waxay gacantaydu qabtay ma jirin kana wuxuu leeyay may midhba may qabanayno xukuumun baa laygu leeyay kana wuxuu leeyay may magteedoo dhan baan wada doonaya gamba may qabin falmadhabu tasdiiquhu madhab waxa weeye in loo rumaynayo jaaniga oo dhaartiisa loogu rumaynaya ka waxyeelada geystay waa goormay in ankara asla salaamati fii cudwin daahirin hadduu xubinku yahay xubin daahira isla markaana uu asalkii salaamadaba diidan yahay uu leeyahay xubinkani weligiiba saas u ahaa xubinkani weligiiba saas u ahaayoo nuqsaantaas ayuu qabay asalka salaamada nabadgelyada asalkeedii ayuu diiday xubinkuna waa xubin daahir oo muuqdo waa sida gacanta iyo lugta iyo xubinkaa muuqdo bui weligiiba saasuu ahaa wa ilaa haddii kale oo waa maxay asla salaama wuu qira wuxu uhi war horta caadi buu ahaan jiray beri dhex aninka gacanta lugta wax kaga dhaceen ama adinka ama gacanta ama dee xubinkii aslu salaami wuu inkirsan yahay laakiin waa xubin baatin ah fii cudwin daahirin baynu leeyahy waa xubin baatin oo waa sida bawdo oo kale falaa jaaniga markaa loo rumayn maayo majniyu calayhiga ayuunbaa loodhan ku dhaaro majniyu calayhiga ayaa loodhaya ku dhaaro maxaa yeelay waxay leeyihiin dee ka baatinka ah ee hooseeya markhaatibaan loo soo taagi karaynin laakiin ka daahirka dee markhaatibaan loo soo taagi karaa asalka waa inaan naqsaane aanay jirin ow ama yadayhi ayuu jaray iyo warijlayhi lugadii labadiisa lugod iyo labadiisa gacmood famaata markaasuu dhintay wazacama wuxuu sheegtay saraayatan saraayo walwadiyuna in dimaalan bogsi ayuu sheegay mumkinan oo suurtagala ow sababan buu sheegay bal asaxu tasdiiqulweliyi weliga in loo rumaynayo weeye waxau sheeku leeyahay amaa wuxuu jaray ninbuu labada gacmood iyo labada lugoodba ka jaray muddo wuxuu dhakhtarka yaalaba famaata ninkiibaa dhintay wazacama ninkii jaaniga ahaabaa wuxuu yidhi saraayatan ninkuu saraayu u dhintayoo labadii nabar ee aanu geystay ayuunbuu siday u xanuunayeen saamayntoodii ayuu u dhintay oo marka aniga waxaa laygu leeyahay dee magtiisii oo keliyahum waxaan laga ordayaana labada gacmoodna dee waa boqol labada lugoodna waa boqol haddii nabarku uu bogsado haddii masalan saraayo ay ku timaado qofku nabarro badan loo geysto u dhinto nafdiisunbay noqotaa haddii nabarrada ay qaar bogsadaanna kuwaasna magtoodu gaar bay noqotay wixii aan bogsanno waxay raacaan diyada oo isagaa sheekhu xaggaa dambe inoogu keeni doona markaa wuxuu leeyahay labadii lugood iyo labadii gacmood ee aan jaray daraaddood buu u dhintay oo aniga naftiisi unbaa hadda laygu leeyahay wazacma alwaliyu indimaalan mumkinan weligiina wuxuu sheegtay inuu bogsaday waa kii bogsaday buu yidhi ee ninkani iska caafimaaday wax alla wuxuu qaba ma jiraa sabab kaluu u dhintay ninkani maya wuu bogsaday de hor allaanu iminka isaga dhintay adiga waxaa lagaa doonaya laba boqoloo halaad magtii gacmaha iyo magtii lugaha ow sababan ama weligu wuxuu sheegtay sabab kale waar kaagii uma dhimanine waa kii ka bogsaday wax kale u dhintay isagaaba nafdiisa dilay ama mid kalaa dilay ama sumbucad wax kale u sheegaya halkaasaa la isu fadhiyaa oo ninkii jaaniga wuxuu leeyay aniga mag qurun baa laygu leeyahy oo labadii nabar ee ku dhuftu muu dhin kana wuxuu leeyay waa kii ka bogsado wax kale u dhinto laba boqol oo halaad baa lagaa doonayay fal asaxu asaxu waxa tasiiqul weli weliga ayaa loo rumayn oo loodhan ku dhaaro weliga ayaa loo rumayn oo ku dhaaro maxaa yeelay waxa la asalku waa inaan saraaya jirin dee daahirkiina way waafaqsantaho laba diyaa waajibaysa haddaba waxaynu nidhi indimaalan mumkinan bogsi suurtagala ayuu sheegay haddaanu suurtagal ahayn dee wuu bogsaday laga dhegaysan maayo masalan markii la jaray labada lugood iyo labada gacmoodba shalay bay ahayd maantana wuu dhintay markaasuu leeyahay wuu ka bogsadayoo wax kale u dhintay dee taa laga dhegaysan maayo ee ninkii jaanigi ahaa baa dhaar la-aan loogu rumaynayaa jaanigun baa la odhanayaa sidaa uu sheegaya loo rumaynaya laba dhaarin maayo waaya wakadaa waxaa lame low qadaca yadahu hadduu gacantiisa jaro wazacama u sheega sababan walweliyuna siraayati weliguna siraayo sheegtana waa la mid waxa uu leeyahay sheekhu masalada hore waxaa la mid a hadduu ninka jaaniga ay waxyeelada geysa gacan jaro dabeedna ninkii sidaa ku dhinto wazacama dabeedna jaanigi uu sheegto sababan aakhara sabab kale oo aan dhimashada ahayn wuxu uhi wax kaluu cid kalaa dishay ama sumbuca bay buuri aniga gacantii oo qudhaa laygu leeyahay wazacmal weliyi weligina wuxuu sheegtay siraayatan wuxu uhi maya gacantii aad goysay unbaa laga raaco dee magtiisa oo dhan baa lagaa doonaya weliga ayaa la odhan ku dhaaro asalku waa inaan sabab kale jirin baa la leeyahay welibana dee waxaa asalkan looga hormarinayaa baraa'atu dimada ninka ninkastay dimadiisu beri ahayd waxaa loo hormarinayaa ka waxa leeyahy mar hadday jinaaye meesha taallay mar hadday meesha jinaaye iyo waxyeella taallay jinaayadaa horaa lasii raacinayaa baa la leeyahay ilaalkii hore wuxuna soo yidhi asalku waa cadamu saraaye halkanna wuxuna yidhi asalku waa inaan sabab kala jirin ee saraayo ay tahay mar hadday jinaayadu muxaqiq ahayd waxay leeyihin markaa tanaa laga hormarinaya walow awdaxa wa hadduu caddeeyo muudixatayni laba nabar ayuu lafta caddeeyey wa rafaca alxaajiza intii u dhaxaysayna waa fujiyey wasacama wuxuu sheegtay qabla indimaalihi intaanu bogsanin sudiqa waa loo rumayn inamkan hadduu suurto galo wailaa haddii kale xullifa aljariixu kaa dhaawacan baa la dhaarin wa habata arshaani baa sugnaan qiila waxaa la wa haalisu mid saddexaadna uu sugnaan waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu caddeeyey laba muudixo baynahumaa xaajiz waxaana u kala dhaxeeya labadaa laf caddaad dee hilib iyo haragba u kala dhaxeeya oo laba muudixay kala yihin waa isku soo rogayo wa rafaca alxaajiza intii u dhaxaysana wuu qado labadii mudixu isu faruuray wa zacamahu waxaan u sheegtay ninkii jaaniga ahaa rafcintaa iyo intaa dhexe markuu qabla alindimaal wuxuu idhi iyada oon bogsanin oo dee nabarradii kalaba shuuqayaan baan anigu intan dhexana ay gacantu igaga dhacdo aniga hal muudixun baa laygu leeyahay wy illa hal muudixun bay isla noqonayaane mar hadday qabla alindimaal tahay labadii muudixo iyo intaasi waxay isla noqon hal muudixo kii jariixa ahaayee la dhaawacayna wuxuu yidhi maya intii ay labadiiba bogsadeen ayaad intan dhexana aada u timi oo dee saddex mudaxaa lagugu leeyahay shan iyo tobanka halkaas oo isna shan buu la taagay markaa sudiqa waxaa loo rumaynayaa kajaaniga ah ee waxyeellada geystay baa la odhan dhaaro waa goorma in amkana hadday suurtagal tahay indimaa bogsi la-aantu bogsinaanta oo dee hadday muudixadani labada muudixo hadday dhowr cisho ka hor ahaayeen oo dhakhaatiirtu yidhahdo nabarkaasi intaa kuma bogsan karo markaa isagunbaa loo rumayn maxaa yeelay daahirkii iyo sidii muuqataa isaga xoojinaysa wailaa haddii kale oon bogsaadi bogsaadi la-aani aanay suurto gelaynin masalan waktigaaba dheeraaday marka waxaa dee bogsaadi la-aani ma suurto gelaysa inay bogsadeen baa cad xullifa aljariixu kaa la dhaawacay un baa la dhaarin oo inay intii ay bogsadeen labadii nabaree hore u kan saddexaad kuu geystay ku dhaarun baa la odhan bismi illah marka uu maro watabata lahu arshaan waxaa u sugmaya laba arshi un labadaa arshi oo labadii mudixe oo hore ah mudixadii hore iyo tii labaad dee sida daahirka baa lagu camal falaya qiila waa wahaaliun mudixo saddexaadna waa u sugmaysaa buu qiil leeyahay oo xaajisgaa la qaaday intii uu bogsaday dabadeed ayay dee u waajibayaan maxaa yeelay mar hadduu isagu qirtay inuu xaajiskan qaaday intan u dhexaysay bogsigiina uu ku sugmay ninkan majniyu calayga dhaartiisana bogsigii uu ku sugmay dee muudixo saddexaad baa sugantay ayuu leeyahay qowlka hore wuxuu leeyahay eena laba arshi unba u sugmaya waxau leeyahay waxa loo dhaarinayey waxaa loo dhaarinayay buu leeyahay qowlkaa hore labadan arshi unbuu difaacanayay labadan mudixe oo hore ayuunbuu nuqsaanta kaga difaacanayu u dhaaranayay mooyaane dee arshi saddexaad u sugi mayso isagu labadan la yskaga daray ee midka la yskaga dhigayuunbuu dhaartan ku difaacaye mid saddexaad kuma suganaynin qowlkan kale ee mid saddexaad baa waajibanaya wuxuu leeyahay dee mar haddii isagu u qirtay inuu intan qaadoon la isku haynin bogsaadigiina uu ku sugmay ninkan majnuu calayhigaa dhaartiisa muudixo saddexaad ayaa u sugmaysa wallahu aclam fasl fi mustaxiqi lqisaasi wa mustawfiihi waxau halkan sheekhu fasalkan inooga hadlayaa qisaasta qofkii mutay iyo kii oobsanayey asaxiixu sida saxiixa ahi xubuutuhu inuu u sugmayo weeye likulli waarihin mid kastoo dhaxal ka leh wayuntadaru waa la sugay qaa'ibhum kooda maqan wa kamaalu sabiyihim sabigoodu inta uu ka kaamil noqonayo wa majnuunihim iyo kooda waalan wa yuxbasu waana la xidhi alqaatilu kii wax dilayna waa la xidhayaa walaa yukhalla lana sii dayn maayo bikafiilin kafiil lagu sii dayn maayo waxau sheekhu leeyahay khilaaf baa ku jira qowlka saxiixa ahi waxa weeye hubuutu inuu qisaaskii u sugmayo likulli waarihin mid kastoo waarisoo dhaxalka wax ku leh ayuu qisaaskii u sugmayaa oo masalan qof marka la dilo qofkii dilay qisaaskiisii waxa ku yeelanayaa oo qisaaskaasi uu u sugmayaa ciddii qofkaa dhimatay dhaxalkiisa lahayd oo dhan hubuutuhu likulli waarih mid kasta oo dhaxalkiisa lahaa ayuu u sugnaanayaa qisaaska ama markaa kuwii dawilfuruudka ahaa ee waxaa go-aan wax ku qaadanayay ha ahaado waaridkaas ama kii casabada ahaa ha ahaado macnaha waxa dhaxlaya dadkii warabtada ahaabaa dhammaantood wada dhaxlaya oo wada leh ee macnaha mid waliba gaar buu leeya mahay way wada leeyihiin oo uu ka wada dhexeeyaa weeye markaa saxiix buu ina yidhi oo khilaaf ayaa masalada ku jira wuxuu leeyahay qowlkaa ka hor jeeda muqaabilku saxiixaa ka hor jeeda wuxuu leeyahay wuxuu u sugnaanayaa kuwa lab unbuu u sugnaanayaa casabada kuwa lab ayuunbuu u sugmayaa maxaa yeelay qisaastan dee ceeb iyo waxa inkaasa baa lagu koryeelaya iyagunbuu ku gaar yahay bay dhahen sidii wilaayadii nikaax oo kale qowl saddexaad baa jira oo odhanaya maya kuwii nasabka ku dhexlayay ayuunbaa yeelanaya kuwii sababka ayuu wax ku dhexlayay ma yeelanayaan oo sababkii dee geeridaas ayuu ku go-ay weliba xagga nafta weeyaane xagga isaga xubinka dhammaan way wada yeelanayaan khilaaf la-aan haddaba mar haddaynu sidaan nidhi oo aynu nidhi dhammaantood way wada leeyihiin wa yuntadaru buuhi waa la sugi qaybumkooda maqan dadkii dhaxalka lahaa hadday qaar maqan yihiin waa la sugi inta uu imanayo ama uu dee soo idmayo wa kamaalu sabiyihim sabigoodii inta uu ka kaamil noqonayo macnaha uu qaan gaarayo isoo caqli leh wa majnuunihim oo kamaalu majnuunihim koodii waa la intuu ka kaamil noqonayo ee macnaha uu ka miyirsanayo maxaa yidhi qisaastana dee qofku inuu ku bogsado oo xiqdigii iyo xumaantii gashay uu ka bogsado ay tahay markaa dee qofkan mustaxiqee mutay ayaa doorkiisa loo bandhigay ka haddii cid kale ay oobsato oo weli iyo xaakim iyo warasada intoodii kale ma xasilayo markaa markaa waa in laisla sugaa haddii mid caawa dhashay uu jiro inta uu kaasi ka qaan gaadhayo waa in la sugaa wayuxbasu lqaatilu walaa yukhallaa bikafiil ninkii qaatilka ahaana jeelkuun baa la gelin inta uu kacaawa dhashay ka qaangaadhaya ilaa intaa jeelkuun buu ku jirayaa walaa yukhallaa bikafiil mid kafiilana lagu sii dayn maayo maxaa yeelay waxaa dhici karta dee inuu cararo xaqi sidaa uu ku tago waxay laakiin kutubta qaarkood sida kitaabu lfiqh cala madaahib arbac oo kale uu tilmaamayay haddii uu aabba ku jira dadkaa warata masalan ubad yar yarna uu leeyahay aabbana wuu leeyahay aabbahaasi inuu keligii markaa oofsan karo isagu xaq u yeelanayo walyattafiquu ha isku waafaqaan buhi calaa musawfin miduu oofiya wailaa haddii kale fa qurcatun ayuu ku ofsanaya yadkhuluhaa waxa gelaya alcaajizu kii caajizkaa wayastaniibu cid baan u samaysan waqiila waxaa laa yadkhulu geli maayo waxau sheekhu leeyahay haddaba dadkii markaynu ni way wada leeyihiin dee waa inay isku waafaqaan kuwii qisaaska mutay calaa mustawfin midu oofiya oo ayaga ka tirsan ama cid kale ah waa inay fasaxaan oo ay u yacani wakaashaan laakiin inay yidhahdaan midba meel buu qabsanayaa oo dabeedna saasaa nafta lagaga jarayaa tacdiib baa ku sugan marka waa inay qof uun ama ayaga ka mida ay u daystaan ama mid kale wa ilaa haddii kale oo dee way iskuba qabteenba mid waliba wuxuu idhahy anigaa ka jaraya anaa ka jaraya fa qurcatun waa loo qoriridayaa ka qorituurka u soo baxo ayaa dilaya haddaba wuxuu sheekhu uhi yadkhuluhaa qurcadaa waxaa gelaya alcaajizu kii caajiska ahayn isagoo oofsan karaynin masalan oday gaboobay islaamtii kuwii aan iyagu karaynini qurcada way ka qayb gelayaan oo dabeedna say odhan mar haddaanay marka horeba oofsan karaynin say odhanayaan wayastaniibu dabeedna naa'ib buu samaysan hadday usoo baxdo intuu qurcadii ka qayb gala hadday usoo baxda naa'ib buu samaysanaya waqiila waxaa la yidhi laa yadkhulu m ma gelayaba inta marka horeba dee oofsan karaysa ee hadday qurcadu usoo baxdo oofsan karaysa ayuunbaa qurcadaana gelaysa kuwii ayagoo caajiziintaha waa iska sii hadhayaan walow badala hadduu degday axaduhum midkood faqatalahu uu dilo faladharu laa qisaasa qisaas ma jirto oo kaa la qisaasi maayo walilbaaqiina kuwa hadhayna qistu diyati diyada qeybkeedii ayay min tarikati ku leeyihin wa fii qowlina min almubaadiri bay ku yeelanayaan ee wain baadara hadduu degdega bacda cafwi hayri lazimahu lqisaasu baa ku waajibiyo waqiila waxa yidhi laa kuma waajibayo in lam yaclam haddaanu ogaanino wayaxkum qaadin bihi qaadi aanu xukumin waxau sheekhu leeyahay mid ka mid ah ayada oo aan qof loo soo saarin ama aan la qori tuuranin ayuu mid ka midii degdegay dadkii faqatala wuu dilay dilay ninkii jaaniga ahaa ayuu dilay fal adharu laa qisaasa calayh hortu kaa isaga la qisaasi maayo dilay maxaa yeelay dee xaq buu dilkiisa ku lahaa xaqaa uu ku lahaa ayaa markaa qisaaska hortiisa ka reebaya maxaase meesha imanaya walilbaaqiina kuwii soo hadhay hadday masalan saddex inan ahaayeen oo mid ka midii uu dilay kuwa baaqigii qistu diyati diyada qaybkooda qaybkeedii ayay ku leeyihiin qaybkii ay diyada ku lahaayeen ayay min tarikati kii jaanigaha tarikadiisa ku yeelanayaan diyada masalan saddexdoodani boqolka waxay u qaybsan lahayn mid saddex iyo soddon iyo hal sulfkeed mid ka mid a markaa iska degdegoo dilay horta kii la qisaasi maayo labadii soo hadhay waxay leeyihiin qistudiya diyada qaybtoodii ayay leeyihiin maxaa yeele qisaastii baa ka tagtay iyagoon dooranin min tarikati kii jaaniga ahaa tarikadiisii kan la dilay ee jaaniga ahaa tarikadiisii bay ku yeelanayaan lix iyo lixdan iyo hal labadeed ayuu mid midba saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed buu yeelanayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin dee kan degdegay waxa xaqiisa aan ahayn ajnebi ayuu ka dhigan yahay ninkii qisaasta loo haystay hadduu qof ajnebi dili lahaana dee dadkan qisaasta lahaa jaaniga ayay ka qaadan lahayn bay leeyihin tarakadiisi ajnebiga kamay qaateen haddaba waxay leeyihiin haddana markay tarikada ka qaataan jaanigan la dilay ee mid ka midii dilay ee labadii kalena ay magtay ka qaateen waaridkiisii dhexlayay isna wuxuu ku yeelanayaa kan degdegay ee dilay qaybtiisa wixii ka dheeraadahay lix iyo lixdankan haddana isagoo iyagunbaa haddana isagii unbaa laga soo celin oo laga doonaya wa fii qowlin min almubaadiri qowlo wuxuu leeyahay maye labadan hadhay masalan misaalkeenna labadaa inanee hadhay diyada qaybtoodii waxay ka qaadanayaan min almubaadiri walaalkoodan degdegay ayay ka qaadanayaan liannahu isaga ayaa wixii ay wada lahaayeen meesha ka saaray dee xaqii cid dadka kale isagaa lagu yeelanaya markaa adhar baynu nidhe muqaabilu adharkuna waxaabuu leeyahay qisaas baa lagu yeelanayaaba maxaa yeelay uu xaqiisii ka badan buu oobsaday waa in isaga lafdiisa la dilaa raaciya waxau sheekhu uhi wayn baa dara hadduu haddaba degdego bacda cafwi hayrihi iyadoo dadkii qaar ka midi ay cafiyeen haddii qof ka midi uu cafiyena qisaasku way dhacdaa iyagoo dadkii qaar ka midi ay cafiyeen ayuu dilay mid ka miduu degdegay lasimahu lqisaas qisaas baa ku waajibaya taasa haddaan qaban ama cafwiga kayrkeega ama yaanu ogaani maxaa yeelay xaqii uu dee ku lahaa qawadka ama qisaasta wuxuu ku dhacay cafwiga cidda kale qiil baa wuxuu leeyahay laa qisaasi guudkiisa may ahaanin laba shardi haddii la midkood haddii laba arrimood midkood la helo in lam yaclam haddaanu ogeyn in cid kale cafiday haddaanu ogeyn wayaxkum walam yaxkum qaadin bihi qaadina aanu xukmin qisaasta binafyi lqisaas ayada markaa lama qisaasi guudkiisa may ahaanin qisaasta laguma leeya in lam yaclam haddaanu ogaanin bicafwi hayrihi laakiin hadduu ogaa in cid kale iyadoo la cafiyey uu dilay waa lagu yeelanaya walam yaxkum qaadin bihi qaadina aanu xukminin qaadina aanu xukminin nafyulqisaaskana qaadi aanu xukminin walaa yustawfaa la oobsan maayo qisaasun ilaa biidni imaamin imaam idankii mooye ilaa biidni limaam imaamka idankiisa mooye si kale lagu oobsan maayo ee fain istaqalla hadduu la keliyoobo cusira waa la ganaaxi wayaadanu imaamkii waa idnayaa liahlin mid ehel u ah fii nafsin buu idn laa fii arafin maya fila saxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay oobsan maayo qisaastii qisaaskii lama oobsanayo ilaa biidni limaam imaamkoo ogolaado mooyaane lama fasaxayo oo la iska dili maayo nafhama kayrkee maxaa yeele khatar baa ku sugan ijtihaad bay u baahan tahay markaa oobsashadii iyo shardiyaalkii qisaas ku waajibaya waxaasa dee khilaaf iyo amuuro fara badan oo ijtihaad u baahan baa ku jira marka waa in imaamku marka iyaguna doortaan imaamkuna waa inu sii fasaxa haddana dee imaamkii weynaa madaxweyne danka muslimiinta ama dee qaadiga ama naayibkiisi fain istaqalla haddee wuxuu ugu la keliyoobay qofkii qisaas dalaaba la keliyooba qudha ka jaray cusira kaa waa la ganaaxayaayo dee imaamku taladii ka maruursaday wayaadanu imaamku wuxuu u ogolaanayo u fasaxayaa liahlin kii ehel ka u ahaa kii ehelka u ahaa oobsashada naf ahaantiisa inuu u oobsado qofkii ehelka u ahaa ee u qalmayey fii nafsin buu u idmiyo wuxuu dhan oobso dee kii laakiin ama odayga ahaa ama curyahan ama gabadhii imaamku dee wuxuu farayaa inuu cid samaysto ee isaga odhan maayo dil laa fii arafin bila saxi laakiin mar hadday naf baynu leh hadday xubin la goynayo tahay u idmi maayo maxaa yeelay inuu de ku xadgudbo ama ku xanuunjiyo ayaan laga aamin ahayn marka waa inaanu idnin fain adina haddaba hadduu fasaxo fii darbi raqabatin qoor ku dhufashee fa asaaba hayraha meel kaluu dabeena ku dhufta camdan ulaka cusira waa la ganaaxi walam yacsilhu casilina maayo ee walow qaal hadduu akhdatu waangef waa amkana ay suurtagalna tahay casilo waa casilayaa walam yucasar lana ganaaxi maayo waxau sheekhu leeyahay wuxuu idmay mid ehel u ah oobsashada ayuu u idmay inuu oobsado qisaaskii wuxuu yihi qoorta ku dhufo fa asaaba hayraha halkaa garabku ku dhuftay dabe seef iyo coy ahaydoo halkaa luqunta ku dhufa buulo halkaa garabku ku dhuftay camdan isagaana dee u camdiye camdi baan ula yimi oo isagaa qirtoo yidhi camdi baan halkaa ugu dhuftay lamaan waayin cusira waa la ganaaxaya qofkaasi tacaddi buu sameeyey walam yacsilhu imaamku casilina maayo lana casili maayo xaqi laga qaadi maayo maxaa yeele dee waa ehel buu u yahay walow ficilkan dee haba ku tacadiye lama casilayo dil baa wuxuu le waa la casilaya inuu mar labaad dee haddana garabka kale kusii dhuftaan laga aaminahay hadduuse yidhaahdo akhda'tu waan gefay buuri wa amkana khada'ina waa suurtagal wax suurtagalana weeyaano dee waxaa la yidhaha halkaa luqunta ku dhufa ama garabkaasu kudh ama meelaha madaxu ku dhufta cazalahu imaamkii marka wuu casilayaa maxaa yeelay dee xaaladdiisa ayaa waxay ku tusinaysaa nin iska heedadawo inuu yahay oo cajziho aan oofsan karaynin markaa meel mar labaad haddana inu dhegta ku dhuftaa laga yaabay hal casila baa leeyahy walam yucazar lana ganaaxi maayo mar hadduu ku dhaartay inuu gefay maxaa yaele wax tacadiya ma samaynine waa inuu laakiin biamkana bay hadduu suurtagal yahay baynu dhe hadduu gaf sheegtay intuu halkaa lugta ku dhuftay isagoo madaxa ku dhufan la yidhi camdi bay noqonaysaa waa la ganaaxaya markaa wa ujratu ljallaadi kaa wax jeedla ujradiisu cala aljaanibi hati cala saxiix haddaan qabanno wayaqtasu cala alfawri si deg dega ayuu u qisaasan wa fi lxarami iyo walxari iyo walbardi qabow iyo walmaradi xanuunkii ayuu ugu qisaasanayaa waxau sheekhu leeyahay ujrada ama mushqaayadda ninka jallaadka ah ee xuduudda iyo wax jeedla dee sifooyinkiisa tii ugu qaalibsanayd unbaa had iyo goor jeedalkaa dee u badan arrimaha ay qabtaan markaa awsaafdiida tii ugu badnayd unbaa lagu magacaabo o lagu sifeeyey dee kaa wax qisaasaya ee masalan mansuubka ka ah xagga dawladda ee ah inay wax ku qisaaso loo magacaabay mushqaayadiisu calaljaani ninkii waxyeellada geystay ayaa lagu leeyay cala saxiix haddaan qabanno maxaa yidhi isagaa dee baddan iyo waxaa imtixaankanba keenay dee kale cidiba isuma timaada waa haddaan dawladdu aanay maalka masaalixda wax ka siinin wayaqtasu cala alfawr ninkii mustaxiqa ahaa wuxuu u qisaasan cala alfawr si deg dega macnaha si deg dega inuu u qisaastaa way u bannaan tahay waxa uu yaqtasu fi lxarami xaramkana wuu ku qisaasanayaa xaramkana wuu ku qisaasanayaa ama ha magan gala ama yaanu magan gelin maxaa yeelay maalintii yowmalfatxi nin ibnulkhadal odhan jiray baa la yidhi wuxuu qabsay biasdaar ilkacba rasuulku kusoo dilay buu yidhi xadiid kaloo isna saxiixa ayaa waxaa ina alxarama laa yuciidu faaran bidami xaramku ma magan geliyo mid dhiig la soo fakadoo soo galay wa fi lxarri walbardi walmaradi waxaa kaloo loo qisaasayaa markuu kulaylku jiro iyo qabowga iyo xanuunka intaasoo dhamiba haddii ay jiraan waa loo qisaasaya iyadana qisaastii loo dibdhigi maayo wa tuxbasu waa la xili alxaamilu gabadhii uurka lahayd fii qisaasi nafsi aw iarafi waa loo xidhi xataa turdicaw intay ka nuujinayso allaba adambarka ugu yasakniya ilmuhu bikayriha uu ku kaaftumayo aw fi taami xawleyn ama dee laba sano ka gulintood ay gaadhayso wa saxiixuna tasdiiquhaa in loo rumaynayo weeye fii xamlihaa uurkeeda bilaa makhiilatin amaara la'aan waxau sheekhu leeyahay haddii masalan gabadh xaamilaadee qisaas lagu muto gabadh uur leh waa la xidhaya wa tuxbasu waa la xidhaya markuu ninki yidhaahdo ha lay xidho mustaxiqa aha fii qisaasi nafsi aw darf marka laga qisaasayo naf ama daraf xubin marka laga qisaasayo nafteedii baa la qisaasaya ama daraf baa laga qisaasaya waxaana loo xidhayaa xataa tadaca waladaha wa turdicahu labaa ilaa inta ay ka dhalayso ee weliba ilmahaana dambarka ay ka jaqsiinayso maxaa yeelay ilmuhu dee dambarku waa lagaba maarmaan ayuu yahay ee weliba dee muddadii nifaaskan ay dhaafaysa bane wayastakniya ilmahaasina ay ku kaaftamaya bikayrihaa kayrkeed ama gabadh kale ama neef xoolo dee loo lisayo aw fitaami xawleyn ama dee haddii wax kale la waayo laba sano laga guriyo laba sano ka gurintaasi waxa weeye marka laba sano wax ka yar lagaga gurin kari waayo haddii dhowr biloodba lagaga gurin karo saasaa la samaynaya hataa laba sano hadduu ka bato o laba sano iyo badh lays idhaahdo wuu u dhiman haddii laga daayo waa la sugaya labadaas sano iyo badhkaa waxay culimadu yidhahdeen xataa hadduu qofkii mustaxiqa ee qisaasta mutay uu degdego oo mar alla markay umushayba uu qudha ka jaro ilmihiina dabeeta dambar la-aantaa iyo canalonu u dhinto waa la qisaasaya ilmahaasaa loo qisaasaya ila isaga ayaa dilay wa saxiix qowlka saxiixina waxa weye tasdiiquhaa fii xamlihaa islaanta in loo rumaynayo uurkeeda hadday tidhaahdo islaantii laqsi uur baan leeyahay waa loo rumayn dee waa markay suurtagal tahay bilaa makhiilatin ayadoon wax amaaradii ka muuqan wax amaaradoo dee calooshooda soo kuusan in waxba ka muuqanin ee waa loo rumaynaya maxaa yeele ilahay baa hi walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaq lahu fii arxamihinna xalaal uma aha dumarka inay qariyaan waxa ilaahay uurkooda ku aburay ilmageleynkooda hadduu uur yahay daxayb yahay de qofka haddii laga xaraam yeelay shay inuu qariyo in la aqbalaa bay keenaysaa marka uu muujiyo marka waa marka ay dee suurtagal uurku weliba uu yahay haddii aanu suurtagal ahayn oo islaamtu dee islaan gabowday oo da-dii caadadaba dhaaftay oo madee da-dii dhalmadaba dhaaftay hadday tiro uur baan lahayd dee laga dhegaysan maayo waman qatalaka ku dila bimuxadadin shay afleen aw khamqin ama cunaqabasho iyo siriirin aw tajwiicin ama gaajaysin iyo wanax wixii kula mid a iqtasa bi ama uqtusa bi kii unbaa lagu qisaasi aw bisixrin ayuu ku dilay fa bisayfin wakadaa khamrun iyo walliwaatuna waa lamid fil asaxi haddaan qabano waxuu sheekhu leeyahay qofka ku dila shay muxadid aho bimuxad bimuxadidin shay afleh bimuxadadin shay afleh buu ku dila seef oo kale ama shay culays aw khanq ama dee qofkii oo hunguriga cunaha la qabto oo la siririyo aw tajwiican ama waa la gaajaysay ama dee biyuu ku riday ama meel buu ka soo turay iqtusa bihi wuxuu weligii iqtasa wuxuu ku qisaasan weligii bihi bimili wixii uu ku dilay ayuunbaa isna lagu dilay si dee ay oobsashada isu dhiganto wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bi ilahay baa haddii aa wax ciqaabaysaa xilladii ku ciqaabo kale ku ciqaabo wajazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa abaalmarin sayi'a abaalmarintii waa mid lamida faman ictadaa calaykum faاctaduu calayh bimili ma ctadaa calaykum qofka idinku xadgudba idana intiin leeun ku sameey nin yahuudiyana oo gabadh jaariyad yar laba dhagax isu dhex intuu madaxeeda u dhigay mid kalena ku garaacay sidiibu rasuulku ku sameeyey qofkii wax gubana waanu gubi bu hi xadiis bayhaqi wariyey qofkii wax qarqiyana annaguna waanu qarqin oo biyun baanu ku hafin markaa dee waxaa loo jeedaynaa qisaasan bogsaadi baa la doonayay dee waxaanay dhammaystirmaysaa bogsigii marka uu sidii u dilay loo dilo iqtasa bihidaasi macnaha waajib bay ku tahay maahee wuu leeyahay weeye sidiisi aanhaynadu u dilaana waa u bannaantay qofka amaa wuxuu ku dilay buu yidhi bisixrin sixir buu ku dilay sixir kolley waa qaatilo waxu u dilaya fa bisayfin sayf ayuunbaa lagu dilaya maxaa yeele dee sixirkii ayaa xaaraan ahoo waan la sirxi karaynin isagii hadduu saaxiri darbatun bisayf xadka ninka saaxirka waa in qoorta un lagu dhuftaa wakadaa khamrun khamri ayuu ku dilayoo dee khamri unbuu markaa halkaa kaga qulaamiyey dee sidii buu ku qurbaxay dee ila khamri isna lagu qulaamin maayee waa in seefun lagu dilaa wa liwaatun liwaad hadduu ku dilay iyo dabakamarna isna sidaasoo seefun baa lagu dili buu leeyahy oo masaa ilmo yar ayuu dabada ka maroo sidii buu ku dilay seefun baa lagu dilay fila sax haddaan qabano maxaa yeelay dee mumaahaladii baan halkan suurto gelayninoo shay falkiiba xaaraana liwaad isagii laguma samayn karo khamri laguma samayn karo markaa seefun baa caynoobaysa asax baynuna qowlka ka hor jeedaa wuxuu leeyahay khamriga shay kale oo maayac ah oo masalan dee ama khal ama biyown dee isna un halkaas un qasabadun ha loo geliy ilaa ay naftu ka baxayso kaa liwaadkana wuxuu leeyahay qori markaa dakarkiisa leegun ha la soo jaro dabeedna isaga dabada ha laga xuluuliyo oo si ha lagu dila ayuu leeyahy qowlkaas xag ka hor jeeda walow juwica haddii la gaajaysiiyo ka tajwiici gaajaysiintii oo kale tajwiicihi ka tajwiici gaajaysiintiisii oo kale oo falam yamut aanu dhimanin ziida waa lagu kordhin wa fii qowlin wuxuu leeyahy asayfu maya sayf ayuunbaa loo leexan waman cadala ka u leexda ilaa sayfina falahu waa u sugnaa waxuu sheekhu leeyahay nin baa waxaa lagu dilay gaajaysiin saddex cisho markuu marayey ayuu dhintay kii baa la yidhaha la qisaaso oo isna waa la gaajaysiiyey ka tajwiicihi saddexdii cishuu isna xidhnaa waa dhiman waayey dabe falam yaman ma dhimanin ziid ha lagu korriyo maalin afraad iyo maalin shanaadda ha loogu daro ilaa intay kaga baxayso dee si ay u noqooyo dilkiisu sidii wuxu dilay oo kale wa fii qowlin asayfu maya sayf baa lagu dilaya buu qowlna leeyahy waxba yaan la sii gulo sii wadine hadduu saddexdii cisho ama dhowrkii qofka hore ku dhintay gaadhuu dhimin waayo kurtaun ha lagu dhufo waman cadala wuxuu uhi qofka u leexda shaygii mumaahaladu ku bannaanayd shaygii mumaahaladu ku bannaanayd qofka ka leexda ilaa sayfan u leexda falahu way u sugnaato way u bannaan tahay oo masalan kuwaynu soo sheegay shay afle buu ku dilay ama dhagax buu ku dilay ama cunaqabad buu ku dilay mumaasala way banaanayd intii oo kale in lagu sameeya hadduu seefta isaga leexdu qudha ka jarana wuu leeyahy walow qadaca hadduu jaro fasaraa dabeedna uu saraayiyo falilweliyi xazu raqabatii buu leeyahy walahu lqadcuna wuu leeyahy uma alxazu wainsha hadduu doono intadara siraayata buu sugi ee walow maata bijayfatin hadduu ku dhinta u kasra cadudin falxazun wey wafii qowlina ka ficlihi baa lagu samayn fain lam yamud haddaanu dhiman lam tuzadil jawaa'ifu jaayifooyinka la korin maayo fil asari haddaan qaban waxuu sheekhu leeyahay nin baa wuxuu jaray walow qadaca maca alan yadow qof buu gacan ka jaray fasaraan qadcigii gacanta uu ka gooyey baa nafdiisa raay oo ninkii baa naftu ka baxday gacanta laga jaray baa dhiigbaxoo naftii baa saa kaga baxday kii marka la qisaasaya sideebaa lagu samayn markaa saddex arrimood buu inoo sheegay falil weliyi kaa inta gacanta laga jaray siraayada u dhintay weligiisi wuxuu leeyahay xasu raqabatii kii jaanigaa marka horeba inuu qoorta ku dhufto maxayle saasaa u fudud walahu lqadcu waxaa kaluu leeyahy inuu gacantii gooyo uma alxasu haddana qoorta ku dhufto oo gacantaa la gooyana ay noqoto gacantii hore qoor ku dhufashadana qoortii oo dee siraayadii ay noqoto wain shaa hadduu doonana intuu gacanta jaro ayuu inta dara siraaya siraayada sugayaa siraayada ayuu sugayaa odhanaya bal isna daaya hadhig maxoo saas walow maata bijaayifati hadda wuxuu wuxuu ku dhintay jaayifo jaayifo masalan nabar caloosha u dhacay ayuu ku dhintay qofkani aw kasri cadudin ama halkaa cududda meelihii aan qisaaska lahayn weeye halkaa hore waxayd meel qisaas leh halkana waa meelihii aan qisaasta lahayn jaayifadu qisaas may lahayn kasri cadudkuna cududaasuu ka jebay qisaasayana ma lahayn falxazu weligii wuxuu leeyahay qoorta un inuu ka jaro maxaa yeelay mumaahaladii dee ma suurto gelayso qisaas baan halkan ka sugmaynin qoortunbuu ka jaraya wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay ka ficlihi unbuu samay ficlihi buu samaynayaa weliga waxa u sunnaa inuu ficilkiisa oo kale ku sameeyo cududa isla uu ka jebiyo ama hadduu alaa kelida ka tagaysna inuu mindi ama waran un ka geliyo dabeedna uu sugo fain lam yamud qowlka labaad bay masaladaasi daba socotaa ka ficlihi isagoo ku sameeyey oo masalan jaayifadii dee halkaa isna ka geliya tooraydii ama warankii ayuu dhiman waayey lam tusadil jawaayifu jaayifooyinkii la korrin maayo kolla caloosha waran laga gelin maayo kolla dhinaca kale laga gelin maaye ke markaa qoorta un ha lagu dhuftay buu leeyay fil adhari haddaan qaban adharkaasi wuxuu leeyay ma ha la kordhiyo ha la wado naftu ha kaga baxda un laseya xadduudu sameeyeen walow iqtasa hadduu qisaasto maqduucun mid la jaray masalan xubin ayaa qisaastay uma maata siraayatan buu u dhintay faliweliyihi xasun qoorta inuu ka jaro u leeyahy walow cafun binisfi diyati inuu ku cafiyana wuu leeyahy ee walow qudicat yadahu haddii la gooyo faqtasa uu qisaaso uma maata uu dhinto faliweliyihi alxasu qoor ka jarid buu leeyahy fain cafaa hadduu cafiyana falaa shaya low waxba ma laha